intaas oo ama haddaan ka soo gaarno heshiis oo lagu gaaro heshiiskaas waxaa loo badalayaa luqado oo ah dastuuri ah markaasna hadhowdi markii sanadka dhammaado amendment la samaynayo dastuurkaa la dhexgelinaya dastuurka waxaa kaloo la dhexgelinaya maxamed faarax iyo afrax iyo nadiifinta ay kusoo sameeyaan dastuurka oo meelaha mugdiga ku jiro iyo meelaha in laga bedelo u baahnay ayagana annex ay keenaan waxyaalaha kaloo aragti siyaasada looga baahanya in la helo waxa waaye nooca aan rabno dowladnimada xukuumadda aan rabno maxay tahay ma waxaan rabnaa mid ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ma waxaan rabnaa mid parliamentary ah oo prime minister ah ma waxaan rabnaa mid isku dhafan sidii france oo kaleeto aragti kaloo siyaasadeed waxaa kaloo loo baahan yahay inaan iyadana kasoo helno hal siyaasadeed laga helo waxa waaye article eighty nine wuxuu hadda leeyahay madaxweynaha federaalka waxaa dooranayo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka dad badan waxay isla dhex wadaan arinta looga bixi laayahay corruptionka iyo musuqmaasuqa inay taas tahay in la helaa madaxweyne popular lagu soo doortaa oo district level shicibka uu soo doortaa si aan hadhowdii u imaana madaxweyne lacag ku garta mataqaanaa dhowr boqoloo qofood lacag ku garta qof hadda lacag ku soo gatay madaxnimo kusoo gatayna dhowr bilood kabacdi intuu tvga soo istaagay yihahdo corruptionaan la dagaalamayna macquul ma noqonayso in la helo waayo hab looga gudbo oo shicibka meeshay degan yihiin wadankana meelo badana laga codayn karaa hadda puntland waa laga codayn karaa dhinacan kaleeto oo hir shabeelle intaan meesha deexda ka ahayn qaarkeed waa laga wada codayn karaa ataa xataa jubbaland saako iyo bu-aale iyo laba maayaano kali maahna waa laga codayn karaa marka taasna in aragti siyaasada laga yeeshaa hadalka inaan soo koobaan rabaa documentiga inaan dhammaystirno wuxuu important u yahay inaan helnaan nabad waarta inaan helnaan nabadda waarta tan social reconciliationka oo qabaa'ilada ceel iyo ku dagaalamay keliya ma aha laakiin waddanka xasiloon siyaasad inuu helo waxa waaye in la helaa maamul goboleedyo iyo federal government ee nabad dhex taallo oo og qof walbaba wixii laga rabo ama meeshai awooddiisa tahay markaas waxaan ka shaqayn karnaa waxa waaye in lagu tartamo kobcinta dhaqaalaha gobollada inay ku tartamaan yani yaa caafimaadka ugu fiican yaha leh jidadka ugu fiican yaha iskale economic development haddii maamul goboleedyada la siiyo awoodo ay ku maamulaan tacliinta oo kaleeto ama ama environmentiga ama ama awoodo kaleeto micnaheed waxaa waaye waxay isku bedeleysaa dhaqaale isku bedeleysaa because federalismka wuxuu yihahdaa awoodaha lagu siiyey waxaa soo raaca dhaqaale ama finances follow functions baa la yihahda in federalism haddii la yidhaahdo tacliinta maamul haddii lagu yidhaahdo dhaqaalaheeda in lasoo shubo waa lagu maamuli lahaa iskoolaad lagu dhisi lahaa macalimiin lagu qori lahaa all those things marka waxaa dhammaan lahayd competitionkan haddaan u bedelna anaga federaalka qabiila laysku haysta iyo xuduud laysku haysta isku bedeli lahaa in mataqaanaa economic development lagu tartamaa marka idinka ahaan puntland iyo baarlamaankiina runtii waxaa idinka saaran mas-uuliyad weyna idinka saaran sida u horgeli lahaa dhamaystirka dastuurka sanadkan soo socda for several reasons aan uleeyaha kow horta waxay ahaydeen xukuumadda hadda ugu oldsan ama ugu ugu weyn oo labaatan sano kulli had soo jirtay